taswiirta kow iyo labaatanaad miyaad ku arkaysaa taswiirtan sida ay dadku u shaqaynayaan marka ilaahay waxa uu inoo sheegay dadkani in ay shaqeeyeen iyaga oo ka shaqaynaya markaasi wadnahooga oo hataa aanay jirin hal mar oo ay shaqala-aan ahaayeen markaa cadowgii waa ay soo weerareen oo waxa ay doonayeen in ay laayeen nehemyana wuxuu ku yidhi hal gacanna iyagoo kula dagaalama hal gacanna ku shaqeeya qaar iyaga ka mid ah waxa ay ahaayeen waardiyayaal oo waxa ay hayseen turbeeto markii ay turumbeetadaasi dhawaaqdo waxa ay ka macno tahay cadow ayaa soo galay oo kulligood diyaar ayay noqonayeen markastana nehemaya waxa uu ka dhaadhicinayay nimanka in aanay ma aragtaaye aanay cabsan maxaa yeelay ilaah ayaa u dagaalaya nimanka qaarkood kuwa masaakiinta waxaa khiyaanay kuwa ma aragtaaye lacagta le marka kuwa taajiriinta waxa ay haysteen cunto markaasi waxa ay markaasi fursad ka helayeen xaaladaasi dhibaatada dadka ay ku sugan yihiin markaasi kuwa lacagta ama hadda waxay ahaan jirtay in ay lacag fara badan ee kale ay sii bixiyaan oo hataa waxaa jiray qaar iyaga ka mid ah oo maaragtaysi gabdhahooda gedi jiray si ay markaasi u helaan lacag iyo cunto markuu nehemaya taasi maqlay waa uu carooday oo uu ku yidhi waxa aad khiyaanaysaan dadkiina laftooda maxaa idinku dhacay waxa aad samaynaysiin sax ma ahan waa inaad u shaqaysaan una adeegtaan ilaah oo aad maaragta ka dheeraataan waxyaalahan annagu waxa aan siinaynaa aniga iyo nimankayga cunto iyo biyo dadka kale maxaanad idinku sidaa u samaynaynin joojiya sida tan ee bixiya alaabtii aad dadka ka qaadeen oo aad oga qaadateen sida sharci la-aanta ah kuwii markaa khaladka samaynayey waa ay oggolaadeen oo toobad keeneen shaqadiina halkii bay ka sii socotay waxaad dhici kartaa inaad markaasi fursad ama xaalad aad ka dadayanayso kuwa masaakiinta ah haddii aanu shaqaynayno aanu wada shaqayno oo aanu dhisno boqortooyada ilaah laakiin waxaa jira qaar fikradoodu ay tahay in ay noqdaan taajiriin ama kuwa lacag leh oo ay rabaan in ay buuxiyaan jeebabkooda haddii aad markaasi is leedahay adigu waxa aan ahay mid ilaah la socda oo adeecsan laakiin aad sidaas samaynayso waxa aad tahay qof khalad ah bal haddana aynu eegno kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga matayos cutubka saddex iyo labaatanaad ayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxa aad nadiifisaan koobka iyo saxanka dushooda laakiin gudihiisu waa wasakh oo dhusuq badan yahay bal horta isku daya in aad nadiifisaan gudaha saxanka iyo koobka markaa dushiisana waxay ahaan doontaa mid wanaagsan oo nadiif ah